الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا زكاة الصائمة أينا كل أحجرنا حولها فوفا سكذا وذا حديث كهر الدير يسوي رعل علينا يد سببتنا التهي سيادوين كترا روايوين كقاركود وقارك كلا مقام markaa wuu isku kabayaa can ibni cumara qaala kataba rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama kitaaba asadaqa sadaqadu waa sekadi sadaqadu waa laba qayboodoo mid farad ah iyo mid sunno ah sida labada magacba salaada loogu sheego falam yukrijhu umuu dirin ilaa cumaalihi shaqaalihiisi caamilku waa dadka gobollada ka soo ururin lahaa kuwii umuu dirin xataa qubida ilaa adduunyadii laga kaxeeyo nebiga la obsaday fa qaranahu bisayfihi wuxuu ku xidhiidhiyey seeftiisa macnaha seeftiisii agtiisa taallay ee ushoo kale u ahayd galkeeduu geliyey waraaqdii sidan fayl loo faylgareeyoo kale fa camila bihi abubakrin abubakr sidiiq baa qoraalkaa ku camal falay xataa qubida ilaa isagana la oofsaduu dhintay uma camila bihi cumaru xataa qubida cumarna waa ku camal falay ilaa la oofsaday fa kaana fiihi waxa ku yaalay qoraalkii nebigu ummadda u qoray ee sekada ilaa qur-aanku waxa ilaahay uu ku tilmaamo sekada in la bixiyo oo la dhiibo laakiin qadar qadarka maalka laga bixinayo yaa waxa la dhiibayo nusuusta ayaayuu axaadiidu rasuul ku caddeeyey waa tafsiirkii aayaadka fii khamsin min alibili shaatu wa fii cashrin shaataani shantii geelaha waa neef tobankiina waa laba adhi ah wa fii khamsa casharata halaatu shiyaah wa fii cishriina arbacu shiyaah markaa neef neefun weeye shantiiba wa fii khamsin wa cishriina ibnatu makhaad shan iyo labaatankiina waa qaalin yar oo laba jira ilaa khamsin wa halaatiina qaalintaa laba jirkaa shaqaynaysa fain zaadat waaxidatan geeli hadduu mid ka bato fa fiiha ibnatu labuun waa mid iyaduna saddex jira ilaa khamsin wa arbaciin fain zaadat ilibilu waaxidatan fa fiiha xiqa waa qaalina far jira ilaa sitiina ilaa lixdankii fain zaadat waaxidatan fa fiiha jadaca koob iyo lixdan laga bilaabana waa shan jir ilaa khamsin wa sabciina fain zaadat waaxidatan fa fiiha ibnata labuun mar hadduu geelu dhaafo shan iyo toddobaatan oo lix iyo toddobaatan uu gaadho waa laba qaalmoodoo saddex jira ilaa sagaashanka fain zaadat waaxidatan fa fiiha xiqataani wixii ka badan koob iyo sagaashan waa laba afar jir ah wa fii kulli arbaciina ibnatu labuun afartan kastaba geela waxaa laga bixin doonaa saddex jir wakaa ilaa cishriina wa mia ilaa boqol iyo labaatanki fain kaanat ilibilu akhara min dalik geeliina hadduu boqol iyo labaatan dhaafo fa fii kulli khamsiina xiqa wa fii kulli arbaciina ibnatu labuun kontonkii walibana waa afar jir afartankii walibana waa saddex jir weeye geelii halkaasay riwaayadani ku soo ururisay wa fi lghanami fii kulli arbaciina shaatan shaatun labada shaato midina waa mubtada mu'akhara midina waxa weeyaan tamyiiskii afartankii adhiyaba neef adhiya ilaa cishriina waa mia ilaa boqol iyo labaatankii saddexdaa afartanaad waa neef keliya fudayd badan baa la siiyey fain zaadat waaxidatan fa shaataani ilaa miatayn ilaa laba boqol fain zaadat waaxidatan cala lmi'atayni fa fiiha halaatu shiyaahin ilaa halaati mia markaa boqolkiibana waa neef fain zaadat fain kaanat ilghanamu akhara min dalik saddex boqolba hadduu adhigii ka batana maxaa soo kordhay fa fii kulli miatin shaat fa fii kulli miati shaatin shaatun boqolkii adhiyaba waa neef walaysa fiiha shay-un waxbse kii kama waajibto xataa tabluqa almia jeeroo ilaa ay boqolka gaadhayso macnaheedu waa boqolkii siyaadadaha haddii saddex boqol ay tahay ilaa afar boqol dhammaystirmayaanoo boqolkaa afraad buuxsamaya waxba kama waajibin afartaa neef baa la bixinaya markay afar boqol tahay afar boqol marka la dhaafo ilaa boqol dhammaystirmo wax kordhayaa ma jiro walaa yufaraqu bayna mujtamic walaa yujmacu bayna mutafariq adhigii markaa isku jiray la kala sooci maayo kii kala socnaana la isu geyn maayo makhaafata sadaqa waa khiyaamo khiyaamo lama ogola hadday baac mushtari tahay iyo hadday xoolii noolaa tahay midnaba ilaahay iyo masaakiinta toona la khiyaamayn maayo haddii mael marka aada soo iibsanayso alaabta aada soo iibsatay aad qiimaynayso aada ku qiimayso wixii aada soo siisatay oo wixii aada sii siinaysay aanad ku qiimaynin markaad masaakiinta u qiimaynaysana alaabtii alaabtii qiimaha jabnayd aada ku qiimaynayso qiimahay maanta joogto oo aanad siinayn kusoo qiimaynayn kii hore dee waa khiyaamadii oo kale waa noocan oo kale shaygii boqol lagaa soo siiyey markaad boqol iyo konton siinayso waxaad ku qiimanaysaa maalan boqolkii aada soo siisatay laakiin marka uu qiimo dhacee konton imika aada sii siinayso kuma qiimaynaysid boqolkii lagaa soo siiye waxaad ku qiimaynaysaa konton waa kala kacsantay ama inaad ku daysataaba hedkii hore ama aad kan lagu qi maaragtay lasii siinayo samayso oo saxa wamaa kaana min khariidayni maalkii ahaaday mid isku jira fainahumaa yataraajacaani baynahuma bisawiya walaa yuukhadu fi sadaqati harimatun walaa daatu caybin qaala waqaala azuhriy idaa jaaa almushadiqu qofkiisa ka ururyaha markuu yimaado qusimat ishaau halaaan alaaan waxaa loo qaybinayaa saddex qaybood baa loo kala dhigi adhigii uluaa shiraar wa uluaa khiyaar uluan shiraara wa uluan khiyaara wa uluan wasatan uluan shiraaran ulu xun oo inta weydiiya xuna janbaqa wa uluan khiyaaran iyo ulu ah minkii wanaagsanaaya wa uluan wasatan iyo ulu dhexdhexe dhexe macnaha faakhada almusadiqu min alwasat kadhexuu ka qaadayaa adhigiisa wuxuu leeyahay saddex qaybood u qaybi qayb waxa weeye qaybta ahminka qaybina waa adhiga iska jilicda sana liita qaybina waa inta dhexdhexaadka ah saasaa isha loogu eegaya ama gaar baa loo yar kala joojinayaa kadhaxuu markaa ka qaadaya aadaabtiibaa noocaas can ibni cumara biisnaadi wa macnaahu qaala fain lam takun ibnatu makhaadin fabnu labuun labadaasina way ismetelaan oo marka xoolihii geel uu shan iyo labaatan marayo qaalin baa la bixinaya laba jira ama qaalin saddex jira can ibni shahaabin qaala wuxuu ihi haadihi nuskatu kitaabi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam qoraalkii rasuulka koobigiisii weeye alladii katabahu fi sadaqa ee uu sadaqada qoray nuskhadu macnaha waa tii uu qoray wa hiya cinda aali cumara bni lkhadaab cumar ibnu khadaab baa ku dembeeyey oo aalkiisu hayeen qaala ibnu shihaab taabicigaasi waxau ihi aqra'aniiha saalim ibnu cabdillaahi ibni cumar ninkaa cumar ibnu khadaab uu awowga u yahay ayaa ii akhriyey fawacaytuha calaa wajhiha waxaan u xafiday siday ahayd nuskadii rasuulku qoray ee aalu cumar ibnu khadaab aan ka akhristay siday ahayd baan u xafiday wahiya alatii intasakha waa tii uu sii qortay cumaru bnu cabdilcasiis khaliifkaa wanaagsan min cabdilaahi bni cabdilaahi ibni cumar wa saalim ibni cabdilaahi ibni cumar aalu cumar buu ka sii qortay fadakara alxadiida qaala ibnu shaab xadiidkii buu akhriyey dabeetana wuxuu yidhi oo ku jiray faidaa kaanat ixdaa wacishriina wa mia fa fiiha halaathu banaati labuun geelu kol hadduu gaadho boqol iyo labaatan saddex qaalmooda afar jiraa ka waajibi xataa tabluqa tiscan wa cishriina wa mia ilaa ay gaadhayso boqol iyo sagaal iyo labaatan فإذا كانت ثلاثين ومئة قال هدود بقول يصدر نغضة ففيها ابنتا لبون وحقة ولبقى الموضة صدح جرة يمد أفر جرة حتى تبلغ آه تسعا حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومئة فإذا كانت أربعين ومئة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومئة فإذا كانت خمسين ومئة ففيها ثلاث حقاء حتى تبلغ تسعا وخمسين ومئة فإذا كانت ستين ومئة ففيها أربع بنات لبون قال دي مركو بقول يا لحدن يهي waa afar afartanaad afar afar lagu dhuftay afartan lagu dhuftay afar baad ee noqday intaa afartankii walba markaa waa qaarintaas saddex jirka ah xataa tabluqa tiscan wa sitiina wa mia faidaa kaanat sabciina wa mia fafiiha halaatu banaati labuunin wa xiqa waa saddex qaalmoodoo saddex jira iyo mid afar jira xataa tabluqa tiscan wa sabciina wa mia faidaa kaanat hamaaniina wa mia fafiiha xiqataani wabnata labuun حتى تبلغ تسعا وثمانين ومئة فإذا كانت تسعين ومئة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومئة فإذا كانت مئتين ففيها أربع حقائق أو خمس بنات لبون هدو قال لو بقول قال أما وأفر فرسل أما وشن سدحجر تسمى عند الفقهاء اتفاق الفرضان وعلى إلى لبا فرض با اسوافقي واللبا دنعبا دنعي للضونبا لغا بحين كرا أي سنين وجدت أخذت لبدا الدوات كلها لبا لقاضي وشنا فرتن أما أفر شنا أفر كنتنات سيدا سيدا مركا كيل الضونبا لبحينيا وفي سائمة الغنم ariga tiisa foofaysa fiihi waxaa ku jiray walaa yuuqadu fi sadaqati harimatun walaa daatu cawaarin cawarku daawayn soo marnay waa isha oo burursan ama dhaawac weyn leh walaa taysu lghanam waa orgicii adhiga ilaa an yashaaa almusadiqu kii sadaqada bixinaya hadduu doono waa la qaadi karaa can maalikin qaala waxau yihi waqowlu cumara bni اlkhadaab radia allaahu canhu لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مقالة سويري وطبعا ده كتر حديثك هو أن يكون لكل رجل أربعون شاة مركا لليلة كلاكحين ماي مثلا لبدي نبا مذو لبا أفرتنا لي فإذا أضلهم مركو صاهر أيو أما أوي مادا كسور دوادو المصدق ننكي سكدا أرورين أيي jamacuuha way isu geynayaan lianlaa yakuuna fiiha ilaa shaato neef adhiun si uga waajibo mid waliba afartankiisa gaar buu u haystay markay maqleen ninkiisa kawruryahaabaa soo dhow ayay isku dareen waa taase tiri bay idhahdeen siddeetankaasa isugu kaayo jira dee siddeetankii neefunbaa laga qaadaa marka neefkiiba kala jabsanaya oo midna midiba bar bixinaya waa nooc khiyaamo ah markaa xooluhu kolka ay kala joogaan way kala sakoobaan xoolo adigu aada leedahayba ha ahaadeen haddaad xoolaba meel dhigato ood qaybba meel u foofinayso dee waa kaasina waa seko gaara kaasina waa seko gaara haddii laba nin ay isugu jiraan iyo ka badanna way isku sakoobayaan waa khaliitoan baa layaa marka taasina ku xisaabtankeeday leedahayoo reer miyiga qaarkood baa waxay iska isticmaalaan dad baa xooluhu isugu jiraan midunbaa sakada bixiyo ka kalena ma bixiyaba waxay ka dhigan tahay adigoon taada bixin oo kale un marka ama wada bixiya ama kala soocda xalku waa noocaa lama odhanayo hadduu isagii bixin waayo adiguna iska daah waxyaalo maha taas oo ikhtiyaarkaasi ma jiro laakiin ikhtiyaarka jiraa waxa weeye waa saddex miduun inaad ka soocato ama aad wada bixisaan ama aad ka bixisa dee hadduu bakhayl noqday saddexdaa mid weyn walaa yufaraqu bayna mujtamic macnaheedu waxa weeye ana alkhaliiطayni labadii xooluu isugu jireen idaa kaana likulli waaxidin minhumaa mi'atu shaatin washaatun marka mid walba uu leeyahay boqol neef oo adhya fayakuunu calayhimaa halaau shiyaah faidaa adallahuma almusadiqu faraqaa qanamahumaa falam yakun calaa kulli waaxidin minhumaa ilaa shaatun fahada aladii samictu fii dalik kaa weeye ka aan maqlay buui waa saxiixun maqduuc labada khaliidaynka isku darsaday markan la yidhi mid isku jira kala kaxayn maayaan iyagoo sakada ka cararaya idaa kaana likulli waaxidin minhumaa miatu shaatin mid waliba shaatun mid waliba waxa uu leeyahay boqol neefah boqol neefoo adhiya fa kullu waaxidin fayakuunu calayhimaa dushoodii waxaa noqonayaa fiihaa halaatu shiyaah saddex neef oo adhaya muxuu qoray markaa labadoodii kolka la isku daro maxay noqonayaan laba boqol iyo iyo laba markaa saddex neef oo adhayaa lagu yeelanaya fa idaa adallahuma almusadiqu markuu u yimaado ninkii dee ururinayay faraqaa qanamahuma way kala soocanayaan mid waliba intiisi buu gaar u kaxaysanaya falam yakun calaa kulli waaxidin minhuma ilaa shaatun dee waxaa la ogaa marka adhigu boqol iyo labaatan dhaafon in laba lagu lahaa ilaa boqol iyo labaatanka waxaa lagu lahaa hal neef oo keliya marka kana boqol iyo midhkiisa waa neef kana boqol iyo midhkiisa waa neef laakiin haddii la isku daro waa saddex neef markaa saddexdii neef bay mid leeyihin aan seefgarayno laba unayno laba una kusoo ururto fa hada aladii samictu fii dalik marka lama ogola iminka tusaalaha uu bixiye waxa weeyaan markiisa ka kacararka laakiin markiisa ka kordhiskana waa cagsigii oo isagiio xoolo aan isku jirin yidhaa isku diriya si sekada u korodho ama xoolo isku jiruu leeyahy kala saara si sekada u badato markaa lama lagama ogola maaliga iyo musadiqa midnaba labaduba laba musadiq weyihiin sadaqa qaadaha saka ururiyaha iyo saka bixiyaha midna lagama ogolaa can caliyi radia allaahu canhu axsabahu can اnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam waxa aan u malaynayaa inuu nebiga ka warinayo caliye annahu qaala inuu yidhi haatu waxaa keentaan rubca alcushuur cushurada rubucooda macnaha cushurkii baa la jamciyey lacagtii baa dee waxaa ka waajibaya rubuc alcashr boqolkiiba labiyo badh waa rubuc alcushrun oo labada boqol cushurkoodu waa toban rubucooduna waa labiyo badh min kulli arbaciina dirhaman dirhamun dhinac kolka loo eegana dee afartankii dirhamba dirham baa ka baxaya ilaa labada boqol waa shan meelooda min afartana walaysa calaykum shay-un xataa tatima mi'atay dirham ilaa laba boqoloo dirham ay dhammaystirta lacagti waxba kama waajibayaan fa idaa kaanat mi'atay dirham marka ay noqoto fuluustii ama lacagtii laba boqoloo dirham fa fiiha khamsatu daraahim shan dirham baa laga bixinaya dhinacan kolka laga eegana waa intii adhiga in laeego waa boqolkiiba mee labiyo badh ama aan idhaahne boqolkii afartankii hal meel wey famaa zaada facalaa xisaabi dalik wixii kordhana waa la xisaabin oo halkaa waxaa kaaga muuqday dahabkii iyo lacagtii iyo raashinkii waxyaabahaas waqsi ma leh awqaas maafi maafi ma jiro wax waqsi la idhaahdo waqsigaasoo qadar la dhaafay ma jiro haddii ay noqoto laba boqol iyo shan shantuna intii ku hagaagta laga bixinaya wa fi lhanam fii arbaciina shaatan shaatun fain lam yakun ilaa tiscun wa halaaثuun qofka xoolihiisuba waa saddex sagaal iyo soddon falaysa calayka fiiha shay-un waxba laguma leh anaa sakagal baan ahayn wa saaqa sadaqata alhanam sadaqadii adhigana wuu kaxeeyo iyadana wuu sheegay orana dee waynu usoo yaro ishaarnay ama waa usoo xusnay sadaqada sakada laga bixinayo lacagta iyo waxa lagu sakaynayo horeynu usoo marnay in labada qowlba jiraan labadan boqole dirham waxaa lagu qiimeynayaa maanta lacagtan aynu haysano waxaa lagu qiimeynayaa dahab shan iyo siddeetan garaama iyo waxaa lagu qiimeynayaa lacag oo an iyo an boqol iyo han iyo sagaashan garaama taasina farqi weyn baa udhexeeya marka lacagta lagu qiimeeyana waa lix boqol meelahaas inoo dollar haddii tan kale lagu qiimeeyana de waa afar kun meelaha marka farqi baa udhexeeya midina waa axwad mid baa markaa axwada axsan lilfuqaraana ah in lacag kaashkeenan aynu haysanee waraaqaha in lagu qiimeeyo fidada lacagta in lagu qiimeeyo axwad bay tahay oo intii seke lagugu yeelan lahaa ayaa dee maaragtay isberi yeelaysa wa axsan lilfuqaraa fuqaradiina iyada axsan u ahoo dee dadka sekada bixinaya badanaya iminka haddaynu idhaahno ganacsatada inta afar kun oo dollar haysa uun ha sekeeyaan marka sanad usoo wareego iyo haddaynu idhaahno inta lix boqol waxoodu ay gaadheenba ha sekeyso dee dabcan waa dareemi karaysa in fara badan oo dadka shaqaystaa ayaa markaa sekadii ku waajibaysaa fuqaradiibay aada ugu badanaysa marka taasaa axwad axsan labadaa markaa saasaa u dhawaraca fataawaha waxay u yaro badan yihiin culimada casrigu in dahab lagu qiimeeyo laakiin taasaa culimo culimada qaarkoodna ay rajaxaan in lacag lagu qiimeeyo wa fi lbaqari fi kulli alaaiina tabiicun wafi wafi larbaciina musina wa fi lbaqr aashii looda ahay fii kulli alaaiina tabiic soddonkii kastaba waxaa ku waajibaya weyl yar oo tabiic la idhaah waa mid yaroo laba jiroo dee iska ur buuran oo hooyadii tabiicaya oo raacaya wa fi larbaciina musina afartankiina waa qaalin saddex jiroo ilkaa la soo baxday walaysa cala alcawaamili kii shaqaynayay dusheeda shay-un waxba kuma waajibin dibida iyo lo-da beeraha lagu qoda iyo kuwaa shaqeeya waxba kuma waajibaya marka halkaa waxaa wafil ibili baa markaa geelii baa sii socda oo xagga hore aynu kusoo aragno marka maadaama xadiidku intaa sheegay lo-dii waxaa laga fahmayaa soddonkii walibana waa weylkaa yar afartankii walibana waa qaalintaasu marka waqsigeedu aada buu u badan yahay haddii ay dhaaftay soddon oo ay afartan tagtay waa kaa haddii markaa ay sii socoto tiradun baa loo eegi kolba intay maraysa waa laba soddonaad waa laba weyn waa soddon iyo afartan waa dib iyo qaalin marka soddonkii walba iyo afartankii walba tiradeed way yaro ballaarhanta fadakara sadaqatahaa buu sheegay sadaqadii ibilka kamaa dakara zuhuriyu siduu u sheegay qaala wuxuu uhi wa fii khamsin wa cishriina khamsun khamsatun wa fii khamsin wa cishriina خمسة من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون ف... ابنة مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين أرجع الرواية ده سيدة صحراء حسين هربا وسوى مريني رواية السجاني وتاشي جيسا إن شري الله باتنك أي كبلاب ميس ابنة مخاض ariguna afar iyo labaatanka ku joogsanayo fain zaadat waaxidatan fa fiiha bintu labunin ilaa hamsin waarbaciina fain zaadat waaxidatan fa fiiha xiqatu daruuqat ljabal ilaa sitiin uma qaala faida zaadat waaxidatan yacni waaxidatan wa tisciin fa fiiha xiqataani daruuqata aljabal ilaa cishriina wa mia fain kaanat ilibilu aktara min dalik fafi kuli khamsiina xiqa walaa yufaraqu bayna mujtamic ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفي النبات وحن لا إلى فرد إيرهاشنك صبحة ما سقته الأنهار ما سقته الأنهار كي وبيد أي ورابيين أو سقت السماء ama roobku ku da-ay alcushr boqolkiiba toban ayaa la bixinaya wamaa saqa ka uu waraabiyey algarbu qarbadkii un weeyey qarbigu khirbatu iyo arbu iyo kirab waa qarbadkii un haddii qarbad lagu waraabiyeyna oo wadaan lagu saydhsaydhay fa fiihi nisfu lcushr waxaa la bixinayaa shan boqolkiiba shan tacabkaasaa loo eegaya markaa iminkana dee tii shidaalka iyo mashiinka iyo tacabka lagu waraabiyeyna waa saasoo kale unbay noqonaysa wa fii riwaaya asadaqatu fii kulli caam xadiidkaasi intaasuu kaga jawaabay waa masale wax ka faa'idaynaysa xawlka xawlku macnihiisi waxa weeyaan bisha bisheedii in labaiyo toban bilood usoo wareegaan walaysat walaa tajibu sadaqatu ilaa fii kulli caam sadaqadu hal marun bay waajibtaa inta sugani waa intaa laakiin in bisha bisheedii laga dhigayo xadiidka xawlka sheegaya waa daciif bay u badan yihin laakiin kan saxiixaay waxa uu sheegayaa fii kul wa fii lafdin mara asadaqatu fii kulli caamin maratan labadaasaa la isu geynaya sekadu waa hal sanaba mar saasaa waktigii nebiga iyo khulafadaba ahay way ka yar horeyn kartaa way ka yar dambeyn kartaa labadaba laga fahmaya laakiin waxaa lagu dadaalayaa un inaanay sanad ka badan sanadkiiba maru wa fii riwaayatin idaa lam yakun fi libili ibnatu makhaad wala bnu labuun facasharatu daraahima aw shaataani waxaa la bixinayaa toban dirham iyo laba neef adhaya dabcan de waa markii jubraanka iyo kabitaanka lacagtu keligeed kama wakiil noqonayso iyo adhigu meeshii geel ka waajibaya عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول هذا الحديث حديث كان حقي سورة قيب كمدة قال وحر فإذا كانت لك مئة درهم وحال عليها الحول حول كيلو سوريغو معناها سند ففيها خمسة دراهم شن درهم معناها سند دحدي شن درهم وين بحسه وليس عليك شيء يعني في الذهب ذهب كي وحبا لقمال العكت لسوشيغي حتى يكون لك عشرون دينارا ilaa labaatan diinaar aada yeelato maanta lagu qiyaaso shan iyo siddeetan garaam oo dahaba inkastoo taa garaamka laftigeeda ay yaro kala qaadaan oo ay yidhaahdaan shan iyo siddeetan uu ka midna ka qiimaha badan baa shan iyo siddeetan noqonaya mael labiyo labaatankaoo kale ama afar iyo labaatanka kuwaa la tigiisu yahay ka kale wuxuu tegi karaa ilaa sagaashan ka siddeed iyo tobanka boqol baabuu dhaafi karaa garaamiskiisu ilaa uu sii kala tayaroyn waxaala calayha alxawl fa fiiha nisfu diinaar nisfu diinaar waa rubuculcushrigii un oo labaatanka cushurkooda waa laba midh rubuciina waa mid barhkii famaa zaada lacagta wixii kordhaa ama dahabka wixii kordhaa fa bixisaabi daalik waa la xisaabinayaa kaa zaa'idkaa xisaabtiisubaa lagu socon waxaanay riigada yidhaahdaan waa intaasoo garaam iyo intaasoo riigo waa fractionkii dahabka isagana waa la xisaabinaya lama dhaaf waqsi ma leh oo haddii laba riiga dheeraadaan ama laba garaam dheeraadaan sidoodaa loo xisaabinaya maxaa ku hagaagaya qaala wuxuu uhi falaa adrihi ma garanayo acaliyun yaquulu inuu cali yidhi fabixisaabi daalika inuu yihi aw rafacahu ila nabiy sala allahu calayhi wasalam iyo inuu nebiga u kor yeelay sida raajixa waa inuu nebiga u kor yeelay walaysa fii maalin zakaatun xataa yaxuula calayhi alxawl ilaa sanadu waajibo ilaa sanadu soo wareego zaka ma waajibto waa sanadkiiba mar bidabt bisha bisheedii miyaa lagu beegayaa mise laguma beegaya xawlkun baa la shardiyaa oo sanadka ah inuu sanad yimaado can caliyin calayhi salaam qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu uhi qad cafawtu waan dhaafay waan idinka cafiyey fi lkhayli waaraqiiq fardaha iyo addoomaha waan cafiyey ilaahay baa cafiyey nebiguna calayhi salaatu wasalaam go-aankii ilaahay buu ina soo gaadhsiinaya shaarica wax jidaynaya waa ilaahay fardaha iyo addoomaha daahirkaasee culimada qaateena waxay leeyihiin waa faras oo dhan iyo addoon oo dhan walow kaan fi tijaara taacmshariba ha ahaado waayo xadiidkuma kala qaadin laakiin culimada islaamku waxay u badan yihiin fardaha iyo addoomaha haddii laga baacamsharaynayo oo ay tujaaro yihiin laba midhba ha ahaadeene iskadu way ku waajibaysa oo la qiimeynaya qowlkaasaa raajixa labadaa waan iska waan iska dhaafoo sako laydinka qaadi maaya buu nebigu yihi fahaatuu sadaqati riqa lacagta sakadeeda keena min kulli arbaciina dirhaman afartankii dirham dirhaman macnaa haatuuda mafcuulkeedi wey haatuu keena min kuli arbaciina dirhaman dirhaman keena haatuu dirhaman keena dirham min kuli arbaciina dirhaman afartankii dirhame walba walaysa dabcan dee afartanka dirhamna gooni uma taagne waa tiibuu sii bayaamiyo wuxuu uhi walaysa fii tisciina wa mia shay-un boqol iyo sagaashankii waxba laguma leh marka qadiyaddu ma aha afartanka in la eegaya labada boqol baa la eegaya marka labadii boqol ay gaadhaan ba afartanadii afartan walba dirham ku hagaagaya haddii laakiin boqol iyo sagaashan ay yihiin afartanada ku jiraa saka male faidaa balaqat miatayni fa fiiha khamsatu daraahim shan dirham baa lagu leeyahy oo afartankii walba waa hal dirham عن معاوية بن حيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل صائمة إبل في أربعين بنت لبون ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها رواية نينت لا يكرس قفك سكدي بحيي مؤتجرا طالبا للأجر يسوى أجر إلهي كالدونية أنا دينتي وأنا وافق سنتي داعتني ما وينجر قال ابن العلاء رواة كميري وحيري مؤتجرا بها isagoo ajri ku doonaya falahu ajruhaa abaalkeedii buu ilaahay ku leeyahy kol hadduu qofkani niyadsamaan ku bixiyayo daacadnimo ilaahay wax kaga doonayo waman manacahaa qofka sakadii diida fa innaa aakhiduuha waanu ka qaadaynaa annagu wa shadra maalihi xoolihiisa kala badhna waa ka qaadaynaa casmatan baanu qaadaynaa iyada oo ah waajib min casamaati rabbina waajibaadka iyaga ilaahayaga ka mida laysa liaali muxamadin minhaa shay-un aalu beytka rasuulku waxba kuma leh waxaanu qaadaynana dadka qasabka kii diida laga qaadaya waxba kuma lihina ogaada inaanu annagu shaqaysanayna hamoodina idinkaanu idin shaqaynayna wey siyaadooyinkaasay riwaayadani keentay ta u horeysa waxa weeye sakadii inay waajib tahay inuu qofkii niyo wanaagsan ku bixiyo oo aanu arag maqraman sida qur-aanku munaafiqiinta ku eedeeyey waxay bixinayaan qaybbaa maqraban u aaminsan ganaax waa inaanay kuula egaan hadduu qofkii manciyo waxa uu leeyahay sidaynu hore usoo sheegnay markii aynu baxiga wadnay wuxuu leeyahay cuquuba maaliya cuquubo xagga dhaqaalaha ah kala badhba xoolihiisii la qaadaya tanina waa qaraama ganaax la saaray weeye sakadiina waa laga qaadayaa xoolina kala badh baa la goosanaya warkiisuba ha ku yaraado xadiidku wuxuu sugayaa marka shayga la ydhaha qaraamada ama inay jirto cuquuba maaliya dadka sida jidhka looga ciqaabo in la ciqaabi karo xagga dhaqaale ahaana khilaaf baa ka jira masalada qaraamada axaadiidta sugaysu ka mid yahay oo qofkan maxaa sakadii dee laga qaadaya barhka maxaa looga qaadaya dee waa maanicu sakaabuha hadduu dhaa xalaal iguma ahana maxkamadda lasoo taagaya macnaha waajib iguma aha caziima rukso maaha arrintu waa caziima cazima waa go-aan ilaahay waa waajib fariida waxaa kaloo caddeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam inay dadka ay ka xaaraansantahay ahlu beytka rasuulku ka mid yahay can mucaad ana nabiya sala allahu calayhi wasalam lamaa wajahahu ila lyaman kolkuu nebigu yaman ku jaheeyuu u diray sanadii sagaalaad amarahu wuxuu faray an ya'kuda min albaqari looda inuu ka qaado min kulli halaaiina tabiican aw tabiicatan ama qaalin aan idhaahne weyl dibi yar ama qaalin yar wa min kulli arbaciina musinatan marka riwaayada horena waxay muujisa hadduu qofku weylkii yaraa waayo qaalintii yaraydba saddex jirkaaba in la qaadayo wa fii kulli arbaciina musina wa min kulli arbaciina musinatan amarahu an yaakuda musinatan min kulli arbaciin wa min kulli xaalib mid kastaoo qaangaadha yacni muxtaliman qof kasta oo qaangaadho gaalada ka mida diinaaran ka soo qaad buuli gaaladiina cashuur baa laga qaadaya xadiidkanna wuxuu inoo faa'iideeyey haddii muslimkii seke laga qaaday gaalkii la ilaalinayey la difaacayey wax la siinayey muslimiinta ku dhex noolaa ilaa isaguba dadka loo shaqaynayo ku jiraaye waxaa laga qaadayaa cashuur cashuurtiina lagama qaadayo dumarka iyo ciyaalka maatida dadka loo yaqaan waxba lagama qaadayo aad baa loola saairay waxaa laga qaadayaa kuwooda qaangaadhka ah ayaa madaxooda la cashuuraya aw cadlahu ama wax u dhigma diinaarko min almacaafiri dharka ah hiyaabun takuunu waa dhar laga helo bilyaman dhar yaman laga helo weeye macaafirku markaa wuxuu idhi ama in looga soo qaad ninkiiba diinaar hadduu waayana dhar bag soo iibi dheh sida ama dhar bag kaga soo qururi riwaayadaasina intaasay soo kordhisay can mucaadi bni jabel qaala bacaahu annabiyu sala allahu calayh wasalam ilaa alyaman ayuu diray fadakara milahu kaa horu kalu sheegay lam yadkur hiyaaban takuunu bilyaman intaasi riwaayadiisa kumay jirin walaa dakara yacnii muxtaliman taana kuma darin can suwayd bni khafalata qaala wuxuu uhi sirtu waan socday aw qaala wuxuu uhi akhbaranii waxaa ii warramay man saara ciddii socotay maca musadiqi الnabiyi salى اllahu calayhi wasalam musadiqii nebiga ciddii raacdayba oo asxaabta ka mid ah marka musadiqaasi masika ururyihii nebiguu diray faidaa fii cahdi rasuuli اllaahi salى اllahu calayhi wasalam waaba waktigii rasuulka waktigaasuu diray alaa takud ayuu dhaha qaadin ama se arsaltuka waan ku diray alaa ta'kuda inaanad qaadin min raadici laban mid caano jaqaya aadaabtii markaa uu farayay iyo habku u soconayaba waxaa ka mid ahaa markaad sekada soo ururinayso ha qaadin min raadici laban ilmo dee neef yaroo markaa jaqaya neefkii jaqayay masaakiintu dee dhib ku yahay calaa xadfi mudaafna waa la odhan karaayo waa siday u badan yihiin culimmadu alaa ta'kuda inaanad waxaan kugu diray ka qaadin min daati raadici laban neef ilmo yari jaqayo neef xoolo ah oo neef yari jaqayo min daati raadici laban raadicu waa kii jaqayey marka neef wadata mid jaqaya oo irmaan neefkii yaraa iyo caanihii wadata kaaha qaadin oo waxay dulmi ku tahay qofkii laga qaadayay waa neef irmaan oo lamaan kaa keen ha odhan maaligay dhib ku tahay xoolaha iska leh neefka yara jaqayana ha qaadin oo masaakiintii iyo dadkii loo ururinayay dhib ku tahay riwaayadana taasay keentay laa tajma walaa tajmaca waxaan kugu diray inaanad kulminin nin yahow bayna muftariqin xoolo kala tagsan ha isu geynin walaa tufariqa bayna mujtamic mid urursanna ha kala kaxaynin yaa adigoo sekadii badsanaya wa kaana inamaa yatii wa kaana wuxuu ahaa ninkaa musadiq ahay inamaa ya'ti lmiyaahu inamaa ya'ti waxa uu imanayaa almiyaaha biyaha almiyaahu buu ihi sooma haasaasaa saxa kayguu yaro rafciyo almiyaahu ayuu ihi biyuhu dee ma yimaadaan iyagaa la yimaadaa wa kaana wuxuu ahaa ninkaa sekada ururinaya inamaa ya'ti almiyaaha ceel ku imanaya darka ummadoo dham isugu timaado aadaabtii bay ka mid tahay inaanu intuu meel iska fadhiisto dadka odhanin halkan keena xoolaha isagiina aan la odhanin calaaqo isugu tag beelo fara badan oo dee midiba meel degantoo dhib baa ugu jira wakhtigaa ku socda laakiin labadaa waxaa u dhaxeeya dadku meelay kollayba iska iman lahaayeen kuna badan yihiin taasoo ah darka laga cabayo xiina waktigii buu imanayaa taridu lhanam arigu uu soo uroorayo soo aroorayo xoolaha kalena waa la mid fayaquulu wuxuu leeyahy adduu zakaat sadaqaati amwaalikum war soo bixiya sadaqada xoolihiina dalabka halkuu ka qadimayo fariinta dowladda ka gaadhsiinayo waa bartaa ay isugu yimaadeen ee ceelka ah waxaa laga yaabaa inay labaatan qoys soddon qoys afartan qoys maalintii xoolahooda keenaan aadaabtii bay taasi ka midta qaala wuxuu uhi facamada rajulu minhum ilaa naaqatin kawmaa facamada waxa facamida wuxuu u qastiyey rajulu minhum nin iyagii ka midii ilaa naaqatin hal kawmaa kurus weyn nin baa geelisii doonay inuu nin deeqsiya buu noqdo shaydaankii xoreeyayoo neef kurus weyn buu doonay inuu ka bixiyo qaala markaa wuxuu ninkii raawiga xadiidka warinaya qultu waxaan yaa abaa saalix abaa saalixoo sheekhiisiya buu la sii hadlo wuxuu ihi malkawma ninkii labadii nin xadiidka kala warinaya sanad ku jiray ayaa iswaraysta wuxuu ihi war kawmaadu maxay ahayd qaala wuxuu ihi cadiimatu sanaam waa ta kuruska weyn qaala wuxuu ihi fa abaa an yaqbalahaa ninkii sekada ururinaya wuu diiday neefkii abeerka ahaa ee shishlaa inuu qaado qaala markaa wuxuu ihi innii uxibu waxaan jecelay an taakuda khayra ibilii har inaad geelayga ka khayrka badan ama shilis inaad qaadaadaan jecelahay iga qaadadeer innii uxibu an taakuda khayra ibili ninkii xoolaha lahaabaa yidhi waradeer qasbi mayside oo dee waxaad qasab ku keenay maahae anigaa doonaya neef wanaagsan inaan bixiyo qaala fa abaa an yaqbalahaa uu diiday asxaabigii qaala wuxuu uhi fakhadama lahu ukhraa duunaha wuxuu usoo faruur xidhay mid ka hoosaysa khiaamku waa faruur xidhka ama hogaanbadheh labadaba lagu tilmaami kara wuxuu hogaanka ugu soo xidhay midtii ka yara hoosaysa laakiin de iyana shiris fa abaa an yaqbalaha uu diiday inuu qaado uma khadama lahu ukhraa duunaha mid kaleo iyana shirisoo tii ka yar hoosaysa usoo qaaday faqabilaha wuu aqbalay wa qaala wuxu uhi innii akiiduhaa tan waan qaadayaa waa darajadii dhexe waakhaafu waxaan ka cabsanayaa an yajida calaya rasuulu اllaahi salى اllahu alayhi wasalam inuu nebigu ii cadhoodo wajada macnayaal badan in leedoon hore usoo xusnay wajada wuu jeclaaday wuu cadhooday wuu helay waxyaaba badan inuu nebigu ii cadhoodaan ka cabsanaya yaquulu lii isagoo i odhanaya camadta ilaa rajuli nin baad u qastidood ku jahaysanto fatakhayarta calayhi ibilahu geeliisi baad ka soo xulatay fatakhayarta calayhi ibilah geeliisi baad ka soo xulatay inuu sidaa i canaantan ka baqanaya rasuulka inuu igu idhaahdo war qof baad inta xoolihiisii dhex tagtay neefkan ka soo xulatae nin neefkan soo bixiyey ma jiro dee adna kolkaa ilama socoti wa fii lafdin laa yufaraq xaggaa horey markaa tanina raacsanta walaa tufariq bayna mujtamaci bay soo ahayd lafdiga kale wuxuu odhanaya walaa yufaraq isku macno dhowyi can suwayd bni kafalata qaala wuxu uhi ataanaa musadiqu nabiyi sala allahu calayhi wasalam fa akhadtu biyadihi gacantiisii baan qabtay ninkii nebigu soo diray sekada ururinayay wa qara'tu fii cahdihi markaa waxaan akhriyay cahdigu nebigu usoo qoriya ballantii qoraalkii waxaa ku yaala laa yujmacu bayna muftariq walaa yufaraqu bayna mujtamic khashyata ashadaqa arrimahaasaan ku arkayo la faray ninkaasoo loo soo qoray can cabdillaahi bni mucaawiyata alqaadiriy can qaadirata min qaadirati qays buu ka mid yahay qaala wuxu uhi qaala nebiyu sala allahu calayhi wasalam halaaun man facalahunna qofka saddex arrimood sameeya faqad acima dacma aliimaan macaanka iimaanka wuu helay iimaanku dhadhan buu leeyahay iimaanku kolka uu qofku cibaadada aada u badsado wuu u macaanaadaa man cabad allaha waxdah qofka ilaahay keligii caabuda wa annahu laa ilaaha ila allah qiro inaan ilaahay mooye ilaah kala jirin wa acdaa zakaata maalihi bixiyo xoolihiisa sekada lagu leeyahay dayibatan biha nafsu iyaday naftiisu wanaajisanayso raafidatan calayhi kula caam raafidatan calayhi ay saacidaysa naftiisu muciinatan calayhi naftii baa saacidaysa raafidku waa icaanada macnaha naftii waa dayiba naftii waa raafida calayhi nafkadeedan oo kalifan oo qofkii garbaha haysa maaha ee wuu jeclaysanayaa naftiisu waa mafsuud qofkiibuu la doondoonayaa u dhiibayaa ku hambalyaynaya kula caamin bixiya sanad walba acdaada darafka ku tacalluqaya halkaa hor u raacaya ayaa macnaha ku camal falaysa acdaa bixiya kula caamin sanad walba walaa yucdi aan bixinin alharimata tii gabowday wala darinata tii wasakhaysnayd wala almariidata wala asharata alla'iimata kuwaasoo dhan waa tilmaamii xoolaha alharima waa duqdii duq baa la idhaha neefka gaboobay duq wala darinata waa tii uskagaysnayd oo wasakhaysnayd xooru goorma wasakhaystaan markay cadhoobaan neefku hadduu cadhoobo dubkiiyo diirkaa isku dhego oo qolof baa ka kacdo markaasuu aada u fool xumaadaa markaa wasaki wasakhido kama baxayso dushiisu waa wasakhaysanta darina darinku waa wasakda walalmariida tii bukaanka ahayd holomba iyo sanbabiya waxba haya taana aan bixinin wala sharad alla'iima sharadkuna waxa weeye middanoo loo yaqaano toojada la'iimaduna waxa weeyaan ta gabnada ah arba ka war ya gabno iyo sharad sharadada waa toojo toojada soo lama yaqaan toojo iyo hebel marka sharad sharadada waa ta sharka badan bay leeyihin ta liidata markaa laba siyoodba way liidan kartaayo toojo iyo hebedba way noqon kartaa hebedka tii ilmihii neefkii yara soo gaadhaa buu jaqayaa marka ilmaheediina inaan wax ka helin baa laga yaabaa dadkuna aanay caana ku soo gaadhin ilaan kii ka soo horbaxaaba uu jaqayaa naylaa yar maqasha tan kale toojaduna mid istaagayso la maali karaba maaha marka la'iimaduna waa bakiila bilaban ya tacaanaa ku bakaysha maxaa la idhaah de waa gabnada aynu sheegayna waa gabno marka had iyo jeer dadku aan daacadda ahayn ay ama wax iibinayaan ama wax muquuninayaan ama seko bixinayaan shaaricu sirta wuu yaqaanaaye waa inaha ay reer miyiga qalafsani u qastaan neefka uu soo muquuninaya ama saylada geynaya ama dad siinaya ama seke ku bixinaya kuwan u badanaya kuwan u badanaya mid xanuun hoosta ka hayo aanu muuqanin iyo mid la soo darariyey iyo mid kale oo waxa aynu sheegnay ah toojo iyo gabno iyo hebed miidhan ayuu isu keenaya saa daraaddeed baa reer miyigu had iyo jeer neefka ay dhaqan wanaagsan u doonayaan deegaankooday ka iibsadaan oo neef la shirabay ama ha dhowta uu ku celin karo odhan karo war waadna caamaysee deegaankooday ka iibsadaan walaa min wasati amwaalikum walaakin min wasati amwaalikum xoolihiina kuwa dhexdhexa ka bixiya fa ina allaha lam yas'alkum khayrah ilaahay idinma weydiisanin khayrahu maalka ka ugu fiican walam ya'murkum idinmanuu farin bisharihi ka u liita xoolaha ka u fiicanna bixi laguma odhan ka u liitana bixi laguma odhan ka dhexdhexaadkaa bixiya saasaa khayru lumuuri awsatuha haddaad matal raashin hayso ama dhar hayso oo aad sekadii ku bixinaysana ka dhexe bixi raashinka aada ka wanaagsanna maha inkastoo dee tijaarad markay ta wax lagu xisaabtamaya lacag yahay haddana wixii dhexdhexaadkaa mar walba lagu xisaabtamaya sakaatfidrigii dhexdhexaadka mar walba can ubay bnu kacbin qaala wuxu uhi bacahaniy anabiyu sala allahu calayhi wasalama musadiqan nebigu wuxuu i diray anigoo sekada soo ururinaya waxaynu ka fahmaynaa in dowladda islaamku ay sekada ururinayso laakiin waa markay daryeelayso tiisaba daryeele ayaa tu kale ku dara hadduu tahoruu hayo akalo u cuncuno sekana cidi u dhiiban mayso waktigii cuثmaan ibnu cafaan baa u horeeyey dadka had iyo jeer maalikiinta ah ee xoolaha iska leh inay bixiyaan sekada isagaana fasaxay cuثmaan radia allahu canh oo ihi dadku way bixin karaan sekadooda shardi maaha inaanu ka soo qaadno marka dadka wixii dhowdhowna uu ka soo qaadi jiray wixii durugsanna iska bixiya buu odhan jiray isaga oo dareemay dadka qaarkood inay ama sekadii soo gaadhsiin waayaan ama ay si noqotay wakhtigaasuu imaamku fasaxay radia allahu canh intii ka horreysay waxaa lagu soo wada shubayey madiine ama halkaasaa lagu ururinayo dadka loogu qaybinaya waana waajib dee farad ah oo aan dayacaad u baahnayn iyo meel dhexe inay ka dhacdo marka qofku cidda uu dhiibaya gacan aamina inay tahay weeye ammaanada haddii laga shakiyana de isagu ilaahay kala xisaabtamayaae waa inuu ehelkeeda gaadhsiiyaa aqiimu salaata wa aatu zakaa marka la leeyahy sekada dhiiba waa inay gaadhaa qofkeedii haddii qof loo dhiibuu gaadhsiin waayo isaga kamay adiga kaamay bixin isagu m isagu qaayin ha noqda laakiin adigii qaayinka u dhiibayna sekadii maad bixin ogow ha u dhagoolayno ha odhan dee anu waan dhiibay hayaad u dhiibtay mid gaadhsiinaya maaha mar haddaan u gaadhsiinaynin fa calayk aday ku saarantoonay kaa bixin waa salaadanan tukan oo kale waxa uhi famarartu birajulin nin baan soo maray buu hi ubay ibnu kacb qaarigii weynaa falamaa jamaca lii maalahu markuu ninkii xoolihiisii ii soo ururiyey lam ajid kamaan helin calayhi fiihi maalkaa dhexdiisa ilaa ibnata makhaab mid yar oo qaalin yaroo shan laba jirunbaa ka helay dee calayhidi iyo fiihidu way israacayaan oo fiihiduna waa neefkaa maalka ku dhex jira calayhiduna waa wixii lagu lahaa faqultu lahu waxaan ku ihi addi ibnata makhaab فإنها صدقة de waxaan macnaha maalkii kolkaan saa u eegay een qiimeeyey waxa aan arkay waxa ku waajibaya inuu yahay ibnatu makhaad falamaa jamaca lii maalahu lam ajid maan helin calayhi dushiisa ilaa ibnata makhaadin fiih in ibnatu makhaad lagu leeyay qaalin laba jiro in lagu leeyun baa go-aankii noqday oo sekada ka go-aysta xoolihiisa waa intaa waa gee lix iyo soddon ka yar faqultu lahu addi ibnata makhaad waxaan ku uri geelaaga waxaa lagu leeyahay qaali yaroo laba jira fainahaa sadaqatuka waa ta kaa go-aysa ta kaa go-aysa go-aanku uu yahay wey faqaala wuxuu uhi daaka maa laa labana fiihi walaa dahra waartaasi caanano male gaadiidna ma noqoto anin deeqsiya qaalintanaad sheegaysa eed leeday waa lagugu yeeshay markaad tirisay xoolihii adeer haddii la sidaa fuula ama rarta ila carabtu way raran jireen geelana inagunbaa nacasyaalahoo geela ku daba lurne iyagu tadhadig bay raraan beertay ku qodaan waxyaabo badan bay ku qabtaan iyadoo dhinac wuu ka maalaya dhinacna wuu rarayaa dhinacna beertu ku qodaya wixii ay karaysaba uu ku qabanaya inagu laakiin inay dadku caabudaan baad mooda caanaha dhamin bay odhanayaan haddii neef dhadig ama uu fuulo ama uu raro waxay leeyihin mid reer hebel waxaa ka soo baxay mid halaagan mid maxaysato ah oo googo-ay baa ka soo baxay bay odhanaya oona caanaba dhamin marka waa in weligeed la ilaaliyaan la taabanin carabtu taa waxay u yaqaaneen kuway sanamka u xoreeyeena sawaa'ibadii iyo baxiiradii iyo la odhan jiray kuwaasaan la taaban jirin marka sababtu inagu kaliftay waxa weeye wuxuu yihi daaka maa laa labana fiihi walaa dahra tan caanana lagama liso dhabarna ma noqoto gaadiidna ma noqoto walaakin haadihi tani naaqatun waa hal fatiyatun da'yar cadiimatun weyn samiinatun shilis fakudhaa qaad ar haddaad mid qaadayso masaakiinta tan waxaasoo sifaa isku darsatay qaad buuri fatiyadu waa qaalinta da'da yar faqultu lahu waxaan ku yidhi maa ana biaakhid anigu ma qaadayo maa lam uumar bihi waxaan aniga lay farin ma qaadayo ilaan iyaaka wa karaa'ina amwaalihim siduu nebigu mucaad ku lahaabuu qof walba ku odhanaya xoolaha wanaagsan ee xulkaa iska ilaali wa haadaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam qariibun minka nebigiiba waa kana uu kuu dhoweeyo ninow nebigiibaa kuu dhowba fain axbabta haddii aad jeclaato an taatiyahu inaad ula timaado rasuulka fatacridu calayhi aad u bandhigto maa caradta calaya waxaanaad ii bandhigtay fafcal samee sidanaad neefkan aniga igu soo bandhigtay orod nebiga ugee fain qabilahu minka qabiltu hadduu nebigu kaa aqbalo waan kaa qaado wain raddahu calayka radadtu hadduu kugu soo celiyena waan kugu soo celi qaala wuxuu uhi fainii faacil bal haddaba saasaan samayn doonaa fainii faacil neefkaan neefkaan nebiga ula tegi fakharaja macii ninkii wuu iraacay wakharaja binaaqati hashii buu kaxeeyey allatii carada calaya oo marka hore usoo bandhigay xataa qadimnaa calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ilaa aanu nebiga usoo bandhignay faqaala lahu markaa ninkii nebigii wuxuu ku yihi yaa nebiy allah ataanii waxa ii yimi rasuuluka kii aada soo dirtay waa fariin side walba rasuul baa leeyahay liya'khuda minii si uu iga qaado sadaqata maalihi xoolahayga sekadooda waaymu llah ilaahay baan ku dhaartee maa qaama fii maalii maalkayga isma dhex taagin rasuulullahi ismuu dhex taagin walaa rasuuluhuna isma dhex taagin qaduu weligii qablahu ninkan ka hor maalkayga nebiguna ma dhex tegin ninkanina ma dhex tegin cid xogtayda haysay oo isoo xuuraantay may jirin weeye cid asraartayda hayso arrinkayga hoos u egeyd may jirin fa jamactu lahum maalii baan soo ururiyey macnaa ninkani wuxuu inuu isagu daacad yahay oo maalkiisii soo wada bandhigay buu muujinaya cid kale oo hoos ii ogeyd may jirin rasuulka iyo iyo ninkan uu soo diray midna xoolahayga isma dhex teegin anigaa iskay u soo ururiyay oo isa soo xilqaamay fa zacama wuxuu sheegay ninkanaad soo dirtay anna maa calaya fiihi waxa dushayda ahee maalkan ku waajibay ibnatu makhaad inuu yahay qaalin laba jira geelaan lix iyo soddon gaadhin weeye wadaalika neefkaasina maa laa labana fiihi walaa dahra dee wax la wax laga cabbi kara caanana maaha gaari la raran karana maaha waqad caradtu calayhi waxaan u bandhigay naaqatan fatiyatan cadiimatan liya'khudahaa si uu iga soo qaado fa abaa calaya wuu igu diiday wahaa hooy hiya neefkii dih waa tan macnaha waa haa-u tambiihdii iyo hiyadii damiirka ahayd iyo dihdan oo ismu ishaara ilan haadihi dihdun baa ismu ishaare haadu waa tanbiih haadii unbuu markaa kala kaxeeyey haadihi hiya taasina luqada inay ku bannaan tahay baad arag xarfu tanbiih iyabaa la kala dhex galay ismu ishaarihii haadihi hiya dee neefkii waa tan aanu ku murannay qad ji'tuka bihaa yaa rasuula allah anaa kuu keenay khudhaa qaad markaa iimaanka asxaabtu siduu u weynaa baad arkaysa iimaanka asxaabtu ridwaan ullaahi calayhim sidaas u weynaayo ay u qiimo badnaayeenoo qofku wixii uu jecel u bixinaya faqaala lahu rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam markaa nebigu waxau ihi daaka aladii calayka daaka kaa uu kuu sheegay asxaabigiiyo qaalintaa laba jirkiihii alladii calayka waa tii dushaada ahaatee lagugu yeeshay fain tadawacta haddii aad adigu ku tabarucday bikhayrin wax ka wanaagsan aajaraka allaahu fiih allaha ka abaaliyo waqabilnaahu minka waanu kaa aqbalnay markaa cibaadooyinka lama siyaadin karo laakiin cibaadada maaliga ah in la siyaadin karayo halkaa aynu ka aragno oo iyadu dee sekadii lagu lahaa mid uuba caddeeyey inaan tan laguba lahayn oo waajib sharciya aanu ku ahayn laakiin waxa dheeraadka ah ee kala socdaa waa maqbuul haddana waa cibaada maaliya ama alcibaadaat albadaniyatu falaa salaadii baan kordhinayaa soonkii baan waajibnimo u kordhinayaa maya rabadaan ba shan iyo soddon ka dhigaya ama laba iyo soddon socon mayso waa masale khilaafiyo maalikiyada in badanoo ka midabaa ku dooda inaan la kordhin karin sadaqooyinka waajibkaa sida sekada xoolaha iyo sakaatufidriga inteedun la qaadayo haddii la kordhiyana aanay ansaxayn laakiin hada alxadiid xujatun calayhim qaala wuxuu ihi fahaa hiya bih yaa rasuula allah waa tanayga qabo fahaadihi hiya yaa rasuula allah qad ji'tuka bihaa waan ku keenay fakhudhaa qaad qaala wuxu uhi faamara rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu amray biqabdihaa in sekadan la qaado wadacaa lahu wuxuu ugu duceeyey fii maalihi bilbaraka xoolihiisina baraku ugu duceeyey barak uu ka farxiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam marka dee sidii uu nebigu sheegayay iyada oo ayibatan bihaa nafsuhu raafidatan calayh waa ninka sifooyin waa xalaawat alimaan buu ninkana helay waxaa diidku dhiirinaya markaa shayga sadaqadaad bixinaysa inaad wanaajiso waayo biri baad doonaysa lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun can ibni cabaas in ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam bacaa mucaada ila alyaman faqaala wuxu uhi innaka taatii qowman ahla kitaab qolo kitaable baad u tegi mucaadow mashaa kuwii ahlukitaabkaabaa yaalay oo dee u badnaa kristanka fadcuhum ugu yeedh ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah waa aslu usuuli diin usuulu diinka asalkiisiba ah towxiid wa anii rasuulu llah fainhum adaacuuka lidalika haddii a shahaadada kaa yeelan iyo towxiidka faaclimhum waxaad u sheegtaa ana allaha aftarada calayhim khamsa salawaat fii kulli yowmin walayla inuu ilaahay ku waajibiyey shan salaadood habeenkiiyo maalintii fainhum adaacuuka lidalika hadday taa kaa yeelaan faaclimhum waxaad ogeysiisaa ana allaha aftarada calayhim inuu ilaahay dushooda ku waajibiyey sadaqatan fii amwaalihim xoolo xoolahooda inuu seke ku waajibiyey tuuqadu min akhniyaa'ihim waxaa laga qaadayaa maalqabeenkooda wa turaddu calaa fuqaraa'ihim baa lagu celinaya taasina waxay daliilu tahay in laga qaadayo sekada agoonta oo laga qaadayo dadkii waallaa oo laga qaadayo dadkii dhinnaa waayo min akhniyaa'ihim cid kastoo wasfigaa soo gasha ama ha dhinaada ama ha dhinaada kol hadduu qaniyey waa laga qaadi waxaa kale inoo faa'idaynaysaa in lagu celinayo gobolka laga qaaday uun sekada oo tujaartoodii isu tirsan yihiin fuqaradooda waayo damiirku iyagu u noqonayaa calaa fuqaraa'ihim akhniyadaas fuqaradooda ag joogta fa inhum adaacuuka lidaalik hadday arrintaa ka aqbalaan fa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim waxaan kaaga digayaa maalkooda kuwa kariimka ah ee wanaagsan waataqi dacwata almadluum qofka laga gardaraya habaarkiisa iska ilaali fa innahaa dacwada ah laysa baynaha wa bayna allahi xijaab ilaahay iyada wax dayri uma dhexeeyo horay buu ilaahay ka aqbalaya riwaayinka qaarkoodna waxay tilmaamayaan wain kaana kaafiran gaalba ha ahaado waayo dadkan uu dirayo xoolaa laga soo qaadaya waxaa laga qaadaya sekadoo qura maaha waxyaabo kalena waa laga qaadaya inu hore usoo marno cashuurtii ka mid ahayd cashuurtii in lagu dulmiyaa waxay noqonaysaa inuu isagiina habaartamo marka arrin aada u khatara weeye in shaarkii dowladda laga faa'idaysto oo lagu macaasho oo dadka xoog xoog loo sheegto oo la dulmiyo can anas ibni maalikin ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaala nebigu wuxu uhi isagoo aadaabtii sadaqada u sheegaya musadiqiintii kuwii soo ururinayay iyo mas-uuliintii almutacadii almuctadi almutacadii fi اsadaqati ka maaniciha almuctadi ka xadgudbaya almutacadi waa laba isku macnaahu ka ku tacadiyey ee ku xadgudbay fi sadaqati sekada marka uu soo ururinayo ka maanicihaa buu la mid yahay ka diiday oo kale oo kan diiday sekada waxaa la mid a ka dadka ku dhibaya ee waxaan lagu lahayn ku qasbaya labadaasiba sidoo kale dhinaca kalena waa loo rogi karaayo kila lmusadiqiin kila lmusadiqiin labadaba way noqon kartaa oo sadaqadiisii haddii uu tacaddi ku sameeyey oo wax aan lagu lahayn wixii macnaha sharci ahaan qabanaya waxaan ahayn hadduu bixiyo meelaan ahaynna uu ku cidaan macnaa aanay ku baxayna uu siiyo labadaba tacadi wuu sameeyey xadgudub xadgudub kana wuu samayn karaa xoolahale kan ururinayana wuu samayn karaa markaas macnaheedu waxa weeye haddii aanad sadaqadii sidii loo baahnaa u qaadina saxdahay ama sidii saxdahayd aanad u bixinin waxaad la mid tahay un ku aan bixin oo kale waa maanicah taasina waa waciid adagoo sidee horeba aynu usoo qadinay mudan cibaadada in aada loo ilaaliyo wallahu aclam